anto ood yani aad dhamaysato raashinka sii dhamaynaysa haddaad xusuusato waad dhahaysaa shaydaanku wuu soo matagayaabal wax alla wuxuu kula cunayo o dhan wuu soo matagay وعn jaaبir waxaa laga wariyey radي الlahu canهu qaal samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaquul idaa dakla rajulu markuu soo galo beytahu gurigiisa oo fadakara اllaha tacaala ilaahay uu xuso cinda dukuulihi bismi اllahi u yidhahdo wa cinda طacaamihi markuu raashinka loo keenayna bismi اllahi u yidhahdo qaala shaydaanu wuxuu u dhihi liasxaabihi asxaabtiisii laa mabiita lakum walaa cashaa war meeshaan baryana ka heli maysaan cashana ka heli maysaan isaga dhaqaaqa meesha de ismiga ilaahay baa mar haddii la cuskado waa bes shaydaan meeluu soo mara male waidaa dakala gurigii markuu soo galo hadduu gurigii soo galo oo falam yadkur illaha tacaala ilaahay ma xusin cinda dukuuli dalaq unbuu iska soo yiri qaala shaydaanu wuxuu dhihi adraktum lmabiit horta baryo waad haysataan buri caaw guri asleexataan waad hesheen waidaa lam yadkur illaha tacaala cinda dacaamihi raashinkii baa cashadii baa loo keenay markiiba bismi illaahi ma dhihine wuu ku bilaabay qaala wuxuu leeyay shaydaanka adraktum lmabiita walcashaa war jiif iyo cashaba caawo waa burunti diyaar bay idin yihiin hubay marka shaydaanka unbaa wax walba kula wanaagsan oo gacanta kula gashan haddaadan ismiga ilaahay aada isku ilaalin waxaa rabaa ismiga ilahay inaad mar kasta rawahu muslim ba xadiidka wey wacan xudayfata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kunaa waxaan ahin idaa xadarnaa markaanu xaadirno maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam dacaama raashin markaan nabiga cunto la cunayno lam nadac maana dejin jirin aydiinaa gacmaha annaga xataa yabda'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa uu nabigu bilaabo oo fawadaca yadahu gacantiisa uu geliyo ixtiraamku yacni aadaabtay ka mid tahay iyo diintay ka mid tahay in dadkii markay majliska wada fadhiyaana wax cunayaan qofkii meesha yacni ugu da'weynaa ama qofkii yacni ehlu cilmiga ahaayo meesha joogay in la yidhaahdo noo bilow maxaa yidhi aadaabta dacaamka uu ku barakoobi lahaa ee sunnadii ahayd buu ku bilaabaya isagii baa garanaya ilaa uu nabigu bilaabo anagu maana bilaabaynin bu fayadaca yadahu gacantiisa uu saaro waida wainaa anagu xadarnaa waan xaadirnay macahu nabiga maciisa maratan dacaaman mar baa anagoo nabiga la joogna ayaa raashin la keenay raashinkiina weli ma ana bilaabin nabigu isagoo weli uusan bilaabin fa jaa-ad waxaa timi jaariyatun gabar yar gabar yaroo ordayso kaan lahaa tudfacu in lasoo tuuray aadmood in lasoo ganay aadmood gabadh ordaysa daladalasa usoo lahayd inbay xeeradii kasoo kordhacday wey fadahabad waxay doontay oo litalaca yadaha fi dacaam raashinka inay gacanta gelisay bilow fa aqada rasuulu llahi sala allahu alay wasalam biyadiha nabiga gacanta ku dhigay markay gacanta geli tiri uu saa uga qabtay uma jaa acraabiyun oday reebaadiya haddana yimid kaanamaa waaba asagoo aad moodayso yudfacu in lasoo tuuray in lasoo ganaad mooda faakada biyadihi nabigu gacantuu qabtay asna faqaala rasuul lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ina shaydaana shaydaanku yastaxilu wuxuu ku banaysanayaa addacaama raashinka wuxuu ku banaysa uu banaysanayaa anlaa yudkara isma allahi tacaala caleyh inaan magaca ilaahay lagu xusin buu ku banaysanaya magaca ilahay haddaan la xusin hore uga bilaabaya si dhinaciisu ka bilaabanaya wainahu shaydaankii jaa-a wuu la yimid bihaadihi ljaariyati gabadhan wuu la yimid oo gabadhan uu qadaadka soo qabtay kusoo tulay yastaxila biha dacaamka inuu ku banaysto faakadtu waan qabtay biyadaha gacanteeda fa jaa-a haddana wuxuu la yimid bihaada alacraabiy kan reebaadiyu haddana la yimid liyastaxila bihi inuu raashinka ku banaysto faakadtu biyadii gacantaan haddana qabtay waladii macbuudbaan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi ay ku sugan tahay ina yadahu shaydaanka yaddiisii fii yadaya aayahay fii yadaya labadayda gacmood buu ku sugan yahay maca yadayhimaa labadan aan hayo gacmahoodii lala qabto midna gacantan uu ku qabto midna gacantan u ku qabto nabiga soo maha shaydaankii labadoodan yani waan hayaa buu labadoodii gacmood iyo gacantii shaydaankaan isla haya uma dakara isma allahi tacaala nabigu magaca ilaahay buu bilaabay wa akala markaasuna cunay bismi illaahi buu yihi raashinkii buu bilaabay markaasuu dadkao dhan ha wada cuneende markaa shaydaan waa ka qadaya waa ka qadaya laakiin marka hore wuu isku tuurayaa un rawahu muslim marka ismiga ilaahay lagu bilaabo saasaa la doonaya qofku markuu keligii cunaya asagaa laga rabaa haddii jamaaca la cuna lay ku cunayaanna hadduu qofkun u bilaabo bismillahi uu yidhaahdo sunnadu waa ku filan tahay oo kifaayo wa can umiyata waxaa laga wariyey umayata ibnu makshiyin waxaa laga wariyey asaxaabiyi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuul lahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam jaalisan mid fadhiyo wa rajulun ninna yaakulu wuu cunayay ninba agtiisa cunto ku cunayay nabigunu iska fadhiyay falam yusami ninka ilaahay muusa magacaabin bismi llahi muusa dhihin xataa lam yabqa min dacaamihi dacaamkiisa ilaa uusan ka harin ilaa luqmatun halkii luqmadahayd markii ugu dambaysay halkii ugu dambaysay markuu qaaday yuu soo xusuustay falamaa rafacahaa ilaa fiihi markuu afka u kor yeeday qaala wuxuu yihi bismi illaah awalha wa akhir waa waa luqmadii u dambaysa markaa uu ka soo qaaday weelka iyo xusuustay inuuna bismi illaahi deed markaasuu yihi bismi illaahi awalha wa akhir fadaxika nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa ku qoslay suma qaala wuxuu yidhi ma azaala shaydaanu shaydaanku kama zuulin yaakulu macahu inuu la cunayo falamaa dakara ismallaahi magaca ilaahay markuu ku dhawaaqay istaqaa'a wuu ismatay bimaa fii batni maantoo dhan wuxuu cunayay meesha kusoo matagay marka shaydaanka cadow weeye haddaad hilmaanto kasoo mataji adiga magaca ilaahay xus luqmada ugu dambeeya allah ka dhigay bismi illaahi rawaahu abu daawuud baa wariyey wanisaa'iyu an caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuul lahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yaakulu dacaaman dhacaan buu nabigu la cunayey raashin buu la cunayey fii sitatin lix qof oo min min asxaabihi ka mid a fa jaa caraabiyun nin reer baadiye ahaa yimid faakalahu wuu qaatay oo biluq- biluqmatayni laba luqmadood buu qaatay oo raashinkii dhammaaba laba luqmadood buu ka dhigay lix qof baa meeshii lagu cunayey mid reer miyaa yimid oo laba koor unbuu gacanta u dadba khalaas raashinkiiba nag buu noqday dadki waxba kuma tari wey faqaala rasuul lahi wuxu yidhi sala allahu alayhi wasalam amaa wey inahu asagu low samaa hadduu ilaahay magacaabi laha bismi illaahi uu dhihi lahaa lakafaaku wuu idin kaafi lahaa laakiin bisinkii buu ka tegay markaasu laba goor unbuu qaaday shaydaankii baa la qaaday de intuu qofku qaadayo labadeedna shaydaankaa qaadayo meel ay ka baxdayba sheegan waxba uma deeqaysa marka rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix وعن ابي وعن ابي امامه waxaa laga wariyay رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وحا nabigu idaa rafaca maa'idatahu xeerada markuu qaado waa saxanka markii cuntada inta lagu cuno la iska qaado qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilah ilaahay baa mahadle xamdan kasiiran mahad oo fara badan dayiban oo wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey hayra makfiyin xaal uu yahay mid loo beegtoomo ilahay keyd ilahay mid loo beegtoomi kara maaha walaa mustaqnan canhu mid laga deeqtoomo oo laga maarmana maaha rabbanaa rabbi rabbanaa rabbigaa dhow ilaahay loomana beegtoomi kara lagamana maarmo ilaahay wuxuu ku siiyo nicmoa ma u gudi karta adugu ma gudi karta waay mana kamaarantidoo mar kasta muxtaaj baa tahay faqiir waad u baahantay nicmada ilahi rawal buqaari وعن معاذ بن أنس وحال يوري رضي الله عنه قال قال رسول الله غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه raashin man akala dacaaman raashin ninkii cuno faqaala yidhaahdo alxamdu lilah ilaahay baa mahad aladii ilaahaaso adcamanii iquudiyey haadaa dacaamkan wa rasaqanii igu irsaaqay min gayri xawlin awood la-aan awood kayrkeeda oo minii aniga iga ah walaa quwatin quwo min gayri xawlin xeelad oo minii aniga xaggayga ka ahaatay la-aanteeda walaa quwatin quwo oo minii aniga xaggayga ka ahaatay ilaahayga iquudiyey baa mahad leh gufira lahu waa loo dhaafaya maa taqadama min dambi dembigiisa hore o dhan waa la dhaafay rawahu abu daawuud baa wariyey tirmidi waqala wuxu yihi xadiidun xasan baabun laa yaciibu acaam dacaamka ma ceebeeyo qofku waistixbaabu matni madxihi in la ammaano raashinka waa sunna raashinka inaad caydo oo wax ka sheegta lama ogolo laga fiicanya laa yaciibu linsaanu insaanku ma ceebeeyo adacaama raashinka waa ay waistixbaabu madxihi inuu ammaanaa sunna wey waa raashin wanaagsan maxaa ka fiican haddaad xoogaa un ka cuncun haddaad cuni weydana waa fiican yahay dheh markaas iskaga tir bas un weeye iska waxbaha ka sheegi raashin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal maa caaba rasuulullahi rasuulka ilaahay ma ceebeyna sala allahu alayh wasalam dacaaman qadu weligii in ishtahaahu hadduu ishtaheeyo u macanaado akalahu akalahu wuu cunayey wain kara karihahu hadduu koodana tarakahu bas weeyu dhihi laakiin waxaan wax la cuni kara mehe wax ufa ma dhihi jannaba alayhi salaam muttafaqun caleyh aadaabta dacaamkay ka mid tahay wacan jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiy sal lla alay wasalam sa'ala ehlow ehelkiisuu nabigu weydiiyey aludma koosaar waxaan ku koosaartama haysaan buy oo kiris iyo de wax qalalan baa la iska cunayaa rooti waxaan gegada marka waxa koosaara oo lagu lagu lagu iidaanto ma haysaan wax maraqa ama koosaara fa qaaluu waxay yidhahdeen maa cindanaa agtaanada ma ahaanay ila ilaa khallun halkaa khalka la yidhahdo moogi wax kale ma hayno fa dacaa bihi ii keena buy bala kaale fajacala wuxuu gudageeyay yaakulu inuu ku cunayo oo yaquulu uu leeyahay nicma ludmu alkhal nicma ludmu iidaan baa nicmo leh alkhallu baa u nicmo badan wax wax lagu koosaarta khalkaaba ugu fiican nicma ludmu koosaar baa nicmo leh almaqsuusu bilmadxi alkhal khalka wey baa wax dan uu kugu qabatay ogu hata khalkaas wax lagu koosaarinayo dad wax waayay unbaa wax ku cuni kara markaasuu nabigu ammaanaya waxaan lama cuni kara naga foge ma jiro waxaas adinka lama caayo waxna lagama sheego waxaan yaa cuni kara waa dhugtaad ku laaqday hadi waxaa la cuni kara meena dhaant qofka qaadimkaan waxgarinayay in lagu yidhaahdo la caayo waayo lama rabnaa bas umaa leedahay rawahu muslim baabu maa yaquluhu man xadara dacaam raashinka ninkii xaadiro wahuwa saa'imun idaa lam yufdir hadduuna afurayn meel cuntada ama yani muraad yani uu ka jiro yaa lagaaga yeedhay waadna sooman tahay inaad afurto oo qofku hadduu ku- ku dhibtoonayo soonkaaga soonkaas oo markay hadduu sunno yahay meelna lagaaga yeero waa tegaysa horta dacwada waad ajiibaysaa markaad meeshii tagto hadduu ku yidhahdo ilaa wa ilaa afur oo uu kugu dhibtoonayo waad ka afuraysaa hadduuna kugu dhibtoonaynina waad u ducayn un bas meeshii waad tegaysaa marka waa u ducaynaysa hay. aw maa yaquluhu man xadara dacaam raashinka meeshii lagu hayay ninkii tago wahuwa saa'imun asagoo sooman idaa lam yuqir hadduuna afuraynin wuxuu samayn lahaa wa. wuu ducaynayaa qaala alculamaa waxay yidhahdeen macnaa falyusalli haye ha u duceeyo macnaheedu waxa weeye ha- yani falyusalli macnaheedu falyadcuu wey wa macnaa falyadcamna falyakul ha cuna wa marka inaad u ducaysa iyo inaad cunto labadaa unbaad mid samaynaysaa soo ma labadaa unbaad mid samaynaysa marxaban وعن ابي هريره وحال قوري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم هذه لو ييرو oo ii imow la yidhaha falyujiibha ajiibo ijaabatu dacwa waxaa loo dega waxyaalaha la iska rabay ka mid tahay marka qofkii ajiibo hadduu ii imowka yidhaahdo u tag Ay, weliba hadduu aroos yahay waa waajibba inaad tagto sunno yani ijoobinta kale haddii welimooyin kale lagugu yeerana waa sunno weliba ta cursiguna waa waajibka ayadu ii imow qofka hadduu ku yidhaahdo cursi baan qabaa aroos baan qabaa waajib waajibay waa tegaysaa fain kaana saa'iman hadduu yahay marka hadduu sooman yahay falyusalli ha u duceeyo wain kaana mufdiran hadduu afuran yahayna falyadcam cuntada waxa ka cuna waxa ka cuna rawahu muslim Ma- baabu maa yaqulu man duciya ilaa dacaamin fatabicahu gayruhu qof baa kuu yeedho wuxuu yidhi ii imow ama adiga iyo laba qof oo kale ii imow fatabicahu gayruhu ruux kalaa soo dabagala dhexda ka soo raaca ku aan loo yeerin iska soo dabaqabsaday wey inuu soo socdo marka waa dufayl qofka la yidhaha dufayl baa la yidhahdaayo waaya dadku is- eh, la is- iska soo raacay uu soo dabagalay asalkiisa waxay ahayd baa nin dufayl la dhii jir magaciisa oo yani dadka hiirsan jiray oo dho- qofka meel u socoto markuu arkan wuu dabageli kaasay asalkiisu ahaan jiray marka qof alla qofkii nin aan loo yeerin oo dabagalaba dufayl loo bixiyey dufayl waxaa iska dabagalay wey. oo meesha meesha asaga loogama yeerin wuu iska raacay wey. can abi mascuud waxaa laga wariyay albadriy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi dacaa rajulu nin baa u yeedhay annabiya nabigu u yeedhay sala allahu alayhi wasalam lidacaamin liajli dacaamin dacaamkaasoo sanacahu uu u sameeyey lahu nabiga nabiga ayuu cunto u sameeyey raashin khaamisa khamsatin xaal uu yahay nabigu shan qof kii shanaynayay nabiga iyo afar qof oo kale u yeedhay shan buu uu ku yahay nabigu shantii naawnii imaado fatabicahu waxaa soo raacay dhexda ka soo raacay rajulu nin qofaa iska soo dabagalay falamaa balaqa albaaba albaabka markuu nabigu yimid qaala lahu nabiyu ninkii u yeedhay baa lahu nabigu nabigu wuxuu u yidhi annabiyu wuxuu u yidhi ina haadaa midkan tabicana kan wuuna soo dabagalay dhexduu naga soo raacay ya dadkii aad u yeertay shantaanada kale oo haaye kan dhexda unbuu naga soo raacay fa in shi'ta haddaad doonto an ta'dana lahu inaad u idamto dee waad u idmaysaa wain shi'ta haddaad doontana rajaca wuu iska noqonaya albaabkaaga ka xidho adiga unbaa khiyaar adi markii lagu- da- usoo qof intaa qof ii keen u- u- ii soo yeer lagu yidhaahdo oo qof kale ku soo dabraaca waad u keeni waad u yeer haddii intaan qof baa kugu soo yeer kana wuuna soo raaca haddaad doontana u idan oo gurigaaga soo geli haddaad doontana celi saas haddii sunnadu waa saas dee maxaa laguma ogeyn fa qaala wuxuu yidhi ninkii bal aadanu lahu waan u idmayaa yaa rasuul allah nin adiga kula socda celin maayo iska dhaaf soo gale waan u idmayaa muttafaqun caleyh waa laga fiicanya meelaan lagaaga yeerin inaad u dabagasho dadka aad daba kacdo baabulakli mima yaliihi qofku inuu cuno dacaamka dhinaciisa uu ka cuno wa wacdihi inuu wacdiyo wa ta'diibihi inuu edbiyo man yusiiu aklahu ninka cunidda xumaynaya haddaa arto nin suxun wax u cunaayo oo xagga kasoo laalaacaya suxun wax u cunaayo waa wacdinaysaa halisaa wax loo cunaysaa saas yeela waad edbinaysaa hadduu ilmo yar yahay waa bal edbinaya can cumar bin abi salama can cumara bin abi salamata waxaa laga wariy radiallahu canhu qaal kuntu waxaana gulaama wiil yar oo fi xijri rasuulillahi sal allahu alayh wasalam nabiga dhabtiisa ayaan ku sugnaabay yani ilmihiisaan ka mid ahaa hooyadiisu nabiga qaba musalama dee hooyada nabiga ahayd wa kaanad waxay ahayd yadii gacantaydu tadiisu mid iska wareegta fi safxati saxankaysaa ugu wareegaysa kolba meel baan kasoo qaadanay faqaala lii rasuul dacow bismi illaahi dhe wakul biyamiinika midigta ku cun wakul mimaa yaliika raadinkana dhinacaaga ka cunwa muttafaqun caleyh qowluhu tadiishu uu yihi bikasri da wa bacdaha yaaun musanaat min taxtu macnaahu tataxarak gacanteeda iska dhaqdhaqaaqaysa wadamdadu ilaa nawaaxi safxati xeerada dhinacyaheeda ay gacanteeda falbaskaaysa وعن سلمة بن الأقوى وحليل رضي الله عنه أن الرجل نبع أكل عند رسول الله كل عليه صلى الله عليه وسلم بالشمال كعنت بالحيو كل عليه فقال وحي أنه كل بيمينك ورمينك تقعن قال وحي لا أستطيع مكرك كما عن كروي تير بوجين يا مركا قال وحي أنه لا استطعت الله هذا كرم هكرم بنبي كويل هكرم ما منعه أمديد إنه سنة قاته إلا الكبر كبر بؤدينه فما رفعها قعدت كر أما قال إلا فيه أبكي سأبكر ينبو سلمة بن الأقوى meeshii bay ku angirtayba gacanta rawahu muslim qofku dee hadduu sunnada nabiga khilaafo khatar buu ku jira khatar baabu nahyi can ilqiraani qiraankiibuu la iska reebo bayna tamrayni wa naxwihimaa timir haddii meesha lagu cunay inaad laba laba xaba uqaado lama ogolo halaal baa dadku cunaya halaal uqaado ay qiraanku waa xidhiidin oo laba laba xaba iyo saddex saddex xaba aad uqaado idaa akala jamaacatan tan hadduu la cunayo ilaa biidni rafaqati hadday inay u idmaan moogi hadday yidhaha intaa doonta uqaad nagu baahinama haysee timirtan haddaa rabtaa fara fara qaad waa caadi markaa waa iska qaadan kartaa laakiin haddaan lagu idmin dadku inay halhal u qaadaan adiga laba laba iyo saddex saddexaad uqaato lama ogala taas waa dulmi de dadki waa dulminaysaa can jabalata binu suxaymin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi asaabanaa waxaana asiibay caamu sanatin sano abaar ah nagu dhacday maca ibni zubayr cabdullahi ibni zubayr baan farusiqnaa waxaana lagu irsaaqay tamran timir baa nala siiyey fa kaana wuxuu aha cabdullaahi binu cumar cabdullaahi bn cumar radi allahu canhuma yamuru al binaa wuuna soo mari jiray wa naxnu naakulu anagoo timirta cunayno fayaqulu markaasuu dhihi jiray laa tuqaarinu ha xidhiidhinina labalaba ha u qaadina timirta labalaba ha u qaadina halhal faina nabiya sala allahu alay wasalam nahaa wuu nahiyey oo wuu reebay can ilqiraani in la xidhiidhiye uma yaqulu wuxuu dhihi jiray ilaa an yastaadina rajulu ninku ina ka idan qaato mooga akaahu walaalkiisa ninka adiga kula cunayo haddaad ii idan tiraado ma ii idmaysaa hadduu ku yidhaha intaa rabto u qaado waa la waad u qaadan kartaa markaas laakiin asagoon kuu idmin inaad adigu laba iyo saddex uqaado asna halal uqaado lama ogolo aadaabta dacaamka ka mid maha isla cunida aadaabteeda muttafaqun caleyh baabu ma yaquluhu min alalkan allah subxana wa taala sala allahu wasalam ala sayidina baabu maabu uu baab yahay yaquluhu qofku uu ku qowlayo oo min alalkaari alkaar ah wayafcaluhu uu samaynayo man yaakulu ninka wax cunayo oo walaa yashbacu aan dhargayn haddii qofka cuntadiisu ay badato cuntadu ay deeqi weydo alkaar uu akrisanayo ayaa loo sheegaya ama uu samaynayo halkaas marxaba can waxshiyi waxaa laga wariyay bnu xarbin radia allahu canhu ana asxaaba rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuula allah ina anagu naakulu waan cunnaa cuntadii oo walaa nashbacu ka dhargi mayno ay oo cuntadii in yar naga kaafin mayso sidaasay leeyihi qaala wuxuu yidhi nabigu falacalakum ma laga yaabaa taftariquun inaad cuntada kala ridataan oo ninba gaarkiisa u cuno ma laga yaabaa qaaluu waxay yidhahdeen nacam sidaasaa yeela wax islama cunee dee nin walba qaybtiisuu dhinac oridaa qaala wuxuu yidhi nabigu faijtamicuu kulma calaa dacaamikum dacaamkiina ku kulma hal meele kuwada ku wada ritoo wada cuna wadkuru smallaahi ilaahay magiciisana xusa yubaarak lakum fiihi waa laydin barakaynaya hadda labadaas sababood baa yacni barakayso dacaamka ilaahay magaciisa oo lagu xuso bismi llaahi la yidhaahdo iyo dadkii ahlu beytka ama meesha ku wada noolaayo cuntadii wada cuno cuntada wada cuno waxaa rabaa cuntada in laisla cuno oo reerkii dhamaaba aad idhahdo meel isugu soo kaanarido aad gacanta wada gashataan gacantaasi farada badan cuntada way barakaysaa magaca ilaahayna waa in lagu bilaabo rawaahu abu daawuud baa wariyey ay marka dhaqan jinni oo dhaqan gaalaadaha na garab socdo oo nin walba inay xoogaagiisa meel loogu rido bay dadku jeceli sida quraacdoo kale nin walba marduubkiisa unbaa loo duubaya qadada nin walba wixiisaa gaar loogu ridaya saxiibtaada qaar u buraa la leeyahy hadda hataa yani dhaqan hadda waxayna geliyeen oo ah dadkii ucuntada isla cunaya hataa markii xoogaa buraada iyo la qabo in cuntadii halkaa lasoo dhex dhigo oo saxamo yar yar nin walba gaar ugu burto meeshana waxaa rabay in gacanta la wadageliyo in gacanta la wadageliyo saasay sunadu ahayd suno kale umaa na garab socoto marxaba rawaahu abu daawuud baa wariyey fi ladcamati wakada rawahu ibnu maajah fi sunani fi ladcimati buu ku wariyey baabu lamri bilakli min jaanibi lqasca baabulamri amar lays amru uu baab yahay bilakli cuntada markii la cunayo min jaanibi lqascati xeerada dhinaceeda in laga cuno saxanka waa inaad markaad cunayso geeska ka cunto iyo wa nahyi nahyi layska nahiyo oo can ilakli min wasadihaa meesha bartanka oo laga duleli dhinac dhalada oo laga cuno dhaawaa la iska nahaynaya geeskaa laga cunaya dhinacan baad ka wadaysaa daaranta ku dhamayso laakiin meesha daba dabada ama yani kuruska ha ka duleelinin oo halkaa gacanta ha ka gelinin ay taasna waa laga fiican yahay wa marxaban can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu albarakatu barakadu tanzilu way soo degi wasada dacaam dacaamka bartankiisa ay barakadu kusoo degtaa ee fakuluu cuna min xaafatayhi dhinacyaha ka cuna qofba dhinaciisa ha ka soo wada raashinka qola dhinacaas waaye walaa ta'kuluu min wasadihi bartanka ha ka cunin bartanka ha ka cunin maa dhinac baa laga soo cunaya raashinka ee dhalada laga cuni maayo remiiga waxay u badnaayeen markii soorta loo keeno inay halkaa dhalada un ka duleeliyaan dhinacyihii waxoogaa sideedii baashii isaga taa u kala baxsan tahay bay un dhalka salka u ridayaan taa waa laga fiican yahay gees inaad ka cuntaa fiican haddaad rabto wada dhamayso laakiin gees inaad ka cunto sunnadu waa sidaa weye halkaa dhalada barakada ilaahay baa uga soo degayso waa meesha laga ziyaadinaya cuntada wa marka meesha ha ka cunto rawaahu daawud baa wariyo tirmidi qaala wuxu uhi xadiidun xasan saxiixo waa xadiid xasan oo saxiixa wey sida badan imaamu tirmidi baa isticmaalo dariiqaas oo xadiidun xasanun saxiix waay xadiidkuna sidiisaba inuu xasan noqdo iyo inuu saxiix noqdo waa laba dariiq oo xadiidka yani yani maqbuulka ah uu leeyahay wey marka saxiix waa darajo xasanna waa darajada labaad oo xadiidka saxiixaa horeey mar hal mara xadiidku xasanun saxiix saa u noqon kara imaamu tirmidi baa isticmaala dariiqaas oo lagu yaqaanaa wa xadiidun xasanun saxiix marka laba macno ayay culimmadu ku ku xalliyaan un waxaa la leeyahay xasanun saxiix ow baa ka maqanoo xasanun weeye ow saxiixun wey xadiidka taas waa la dhihi kara ama waa xasan ama waa waa labadi daraje maqbuulkaah ee xadiis axaadiisu lahayd dariiq labaad baa jiro oo hal xadiida waxaa laga yaabaa saddex riwaayo afar riwaayo inuu kusoo arooro oo dhowr duruq buu xadiidku yeelan karaa markaana waxaa la dhihi karaa xasanun min wejhin wa saxiixun min wejhin oo haddee rijaasha xadiidkaa kala sarreeyo oo markii sanadkan rijaashiisa la fiiriyo waxay joogaan darajatu sixa bay joogaan sanadka kalea kusoo arooray xadii waa isla lafdiga un matnigu waa hal sanadkuna waa rijaashi mogtahay halkii matniga ahaaba haddana rijaal kale kusoo aroortay waa sanad kale sanadkaa kalena rijaashiisa markii la fiiriyo waa darajatu xasan bay joogaan markaasa waxaa la dhihi xasanun min wejhin wa saxiixun min wejhin marka sidaasu imaamu tirmidigu isticmaalaa labadaa dariiqun bay culamada ku daaweeya وعn cبdاللahi بن mسلم waxaa laga wariyey رadي الlه عanهu qاal kaana للنبiي nabiga waxaa usugnaay slى الlهu عaليهi وasلم qaطcaة xeero ayuu lahaa nabigu yuqaalu lahaa la yidhaahdo alqarا xeero weyn bay ahayd yaxmiluhaa waxaa ximbaari jiray arbacaة rijaal afal nin baa isla qaaday waxal nina qaadi kara iyo laba nin ma aha alqarا baa la yidhaha martidaa lagu sooraayo abaasha waa weyn oo yani soomaalidu waxay tiraa shafgeeley xeerada aada u weyn tahay marka xeeradaa weyn oo afar nin qaadaysa wey afar nin bay qaadaysa yaa yani yaa qaadaya kor u qaada martidaa loogu talagalay qofku markuu deeqsi yahay weel weyn buu samaystaa ay marka weelashan yar yarkaa waxay kuturhayseeda dadkii inay un adduunya jeceel inay wax bixiyaan baa ku yar dadka hore weel weyn bay samaysan jireen marka falamaa adxow markay duxaystaan oy barqinki gaaraan waa asxaabtii wey oo wasajaduu ay tukadaan wasalluu way aduxaa sunada duxada ay tukadaan utiya waa lala imaan jiray bitilka alqasca xeeradaa nabigaa la keeni jiray markii barqinkii la joogo aroortii un wax layskama quraacanaye waa la iska joogayaa waagii markuu beriyo xoogaa unbaa la joogayaa yani duxadana waxaa la tukadaa waktiga barqinka afar saac iyo ilaa shan saac inta udhaxayso ya salaatu lawaabiina xiina tarmidu lfisaalu somahe salaada salaadulawaabiina la yidhahdo kuwa ilaahay u noqoshada badan waa salaatu daxada wa dadka ilaahay u noqoshada badan salaadoodaa lagu idlaaqaa maxaa yeele dadku markay su idiyaacaan inay salaad xusuustaan barqinkii uma badna wey maxaa yeele adduunyadun baa mashquul lagu noqonaya ninkii waktigaa barqinka intuu weysaysta tukado waa nin awaab aho ilaahay u noqonayo aada ilaahay u xusaayo marka salaatulawaabiina la sunada daxada la yidhahdo marka xiina tarmidu lfisaala waa waktiga afdalka oo fadliga badan markii ilmaha nirgaha uu cagagubyooduu nabigu ku sheegay ilmaha nirgaha oo yani banaanka guriga banaankiisa hasha loo dhigayo dee s wixii meelaha laska malkaasa laiska dhigay laakiin qoraxdu markay qabato xoogaa barqinkii la gaaro geed hoos baa loo dhigay soo ma markaa uu cagagubyoodoo yani qoraxda laga qaadayo waktigaasay ku fadli badan tahay waayo waa afar saac iyo bar ilaa shan saac waktiyaha barkinka kulula waktigaa markay gaaraan oo sunada duxada ay soo tukadaan baa utiya bitilka alqasca waa waktiga quraacdi waay waktigii dambana dee waa un yani habeenkii weeye waa cashadii labadaa wakti un baa wax la cuni jiray wixii yar oo la helo un utiya bitilka alqasca xeeradaa nabigaa la keenayaa haya marxaban yani wuxuu ujeedaa waqad furida fiiha iyadoo yani waay la koosaaray oo maraq wadato xeeradaasoo raashin intii lagu soo riday haddana sariid wixii maraq yani la heli karoo suugaha lagu soo daray wey oo markaa lagu koosaaranayo walxaal qad furida fiiha iyadoo yani la koosaaray oo ay suugadeedii wadato fal aya faltafuu calayhaa markaasay xilqaynayaan xeeradu xeero weyn wey markii saa loo dhigo in alle intay qaado unbaa sidaa u wareejinaya toban qof allaha ka dhiga dhowr iyo toban qof saasaa loo wareejinaya falamaa kasaruu markay bataan dadkii xeeradaa wax ka cunayey jasaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuu jilba joogsaday oo sida fadhiga atixiyaadka oo kale uu u fadhiistay dulooyaha ku fadhiistay nabigu ayuu marka sidaa isu dhuubay saasuu markaa u cunaya waayahay ama caadiga sidaa lagu fariistay ba waa sidaa tixiyaad hade marka sidaa way dhuubanaysaa markuu dadku badanaya soomaa dad fara badan baa gelaya markaas laakiin haddii tarabuc loo fariisto dhowr qofun ka badan ma qaadayso afar qofun baa xeeradii dhabayd buuxinaysa marxaban faqaala caraabiyun marka nin reebaadiha wuxuu yimid maa haadihi ljilsa maxay tahay hay-atu fadhigaan sidan aad u fariisatayna waam dee waa nooc marka cuntada la cunayo sida badan aan loo fadhiisanin soo ma ma haadihi ljilsa hay-atu fadhigaana muxuu ahaa saasuu nabigu yidhi qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay jacalanii wuxuu iga yeelay cabdan kariima addoon kariima oo khuluq wanaagsan dabeeco wanaagsan oo deeqsiga ilaahay iga dhigay walam yajcalnii igama dhigin oo jabbaaran mid kibir badan caniidan oo madax adag wa maay mid kibraaniya ilaahay igama dhigin waa dee nabiga calayhi salaatu wasalaam cuntada gaar looguma ridi jirinna dadkaasuu gacanta wax la wada gashan jiray markaasuu weliba sidaa u fariisan jiray oo hay-at lmiskiin markuu wax cunayuu u fariisan jiray miisna wax kuma cuni jirin korkiisa si yacni itikana wax kuma cuni jirin saa uma dangiigsan jirin iyo tarabuca sidaasuu u fariisan jiray ama lugtuu ku fariisan jiray yani saas waa sida cuntada lagu dhargi ogyahay saasuna ugu fariisan jiray uma qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama kuluu cuna min xawaaliha xeerada gaararka ka cuna wadacuu dirwataha kuruskeeda ka taga yani dhalada kor ha ka cunina yubaarak fiiha waa laydiin barakaynayaa waa laydiin barakaynayaa dhinacyaha un ka cun rawaahu abu daawuud baa wariya biisnaadin j jayidin isnaad wanaagsan buu ku wariyay dirwatuhaa aclaahaa meesha u sarraysa weeye bikasri daali wa damiha dirwa iyo durwa isku macno meesha ugu sarrayso dhalada ha ka cunino baabu karaahiyati alakli mutaki'an qofku isagoo dangiigoo dhinac u jiifo waayahay marxaban karaahanimadeeda waay inaad wax cunto adigoo saa qaala fi nihaayati wuxuu yidhi almutakiu fi lcarabiyati kulu man istawaa qaacidan calaa widaa'in mutamakinan ay marxaban taas waa la yidhaha itikaha itikaha laba nooc baa la yidhahdaayo markaad caadiga u fadhido sida u aad tarabucda u fadhiisato dhabarka aad waxgasho waa la yidhahda waxaa kaloo la yidhaha markaad dhinac dhinac u jiifto oo aada gacantaada sidaa u barkan tahayna waa itiko marka hadda labaduba inaad wa siaad wax ku cunto waa karaaha wey dhinac inaad u jiifto jiifkaas aad wax ku cuntana lama rabo dhabar dhabar markaad u seexatana dhabarka intaad wax gashato oo kursiga wax ku seexata saasa aada cuntana ayna waaba laga fiicay ma dhargeysa de cuntada kugu soconaysaa ya dhargi maysd haddaa saas tidhahdo oo dhabarka aad aad u tiirsata can abi juxayfata wahab bn cabdillaahi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama nabigu wuxuu yihi laa aakulu anigu cuni maayo mutaki aan anoo dangiyo anoo saa u tiirsan ama dhinac u jiifo jaqalka barkan rawahu bukhaari qaala alkhadaabiy wuxuu yidhi almutakiu haahuna huwa ljaalisu qofka fadhiyo weeye muctamidan calaa widaa'in taxtahu barkin iyo waxbuu dhabarka gashaday qaala wuxuu yidhi wa araada wuxuu ula jeedaa annahu laa yaqcudu ma fadhiisanayo cala alwidaa'i iyo walwasaa'idi ka ficli man yuriidu liktaara min adcaam joodariga kuwa fadhiista iyo barkimaha way cala alwidaa joodariga iyo walwasaa'idi barkinta ka ficli man yuriidu liktaar ninka inuu aada wax u cuno doonayo min adcaam raashinka inuu badsado ninka doonayo saasaas dhabarhabarkaas u fariistaan de ninka oo saa u tiirsada bal yaqcudu nabigu waa fadhiisanayaa mustawfidan isagoo mustawfid aw fadhi aan yani oo mustawfid waxaa la yidhaha qofka fadhi dheer aan qabida durbe inuu ka cadoonayo waa deg deg way haddaad degdegayso si tartiiba ma iska waad yar kada loobsan moogta wax badan inaa omama inaa wax badan fadhidaaba marad mustawfidku waa fadhigaa deg deg aw laa mutma'inan miduu ku xasiloonaya inuu ku daahan rabo ma aha wayakulu wuu cunayaayo bulqatan wax yarna nabigu wuu cunay wax yar buu cunaya bulqada hada kalaamu lkhadaabi wey imaamka khadaabi laya kalaamkiisi wey wa ashaara kayru waxay ishaara ilaa ana almutakia huwa almaa'ilu calaa janbihi midka dhinac dhinac u jiifo weeye jaqalka intuu barkaday saas u seexday oo marka cuntadiisaa u cunay taasna waa waay mutakia la yidhahda waa karaaho inaad jiifka wax ku cunto wallahu aclam وعn aنس waxaa laga wariyey radي الlahu عanهu qaala wuxuu yihi ra'ytu rasuul الlahi baan arkay slى الlahu عalayه وasalama jaalisan isagoo fadhiyo y muqciyan y muqci buu ahaa nabi y yaakulu tamran timir buu cunay nabiga isagoo fadhiyo oo fadhi daanyeereed buu ufadhiyey muqciga waxaa la yaha fadhi daanyeereed ayuu ufadhiyey malaha daanyeerta hay-ada u yar fadhiisata aya yaakulu tamran tamir buuna saa ku cunay rawahu muslim hadda wax cidhiiri ana nabigu ma haynin keligiis waa iska fadhiyey laakiin fadhigaas caadiga ugu fadhiisanaya cuntada ugu fadhiisanayuu diidaya wlmuqci waxaa la yaha huwa aladii yulsiqu alyatayhi bilardi wa yansibu saaqayh dabaduu dhulka saaray lowyahana kor buu u taagay saas buu ninkaa nabiga ku cunay hadda saas nin wax ku cunay inuuna cunto badan ujeedi lagaaba arkay soo ma waxayaalan buu raba inuu qaadqaato meesha isaga kaco ya nin saas ah inuu wax badan cuno marra iyo nin kala loobsaday iyo nin iskaga socdo wey meesha marka cuntadaas waa wax ictimaadoo weyn iyo wax qasadoo weyn buuna nabigu siinayni wa ma siinayn marka saasuu isaga bari markuu yani cuntada cunayo noocyahaas u fadhiisan jiray nabigu salkoo dhulka la dhigo lugahana kor loo taago kaas way muqcigu baabu istixbaabi alakli bihalaathati asaabica saddex faroodoo wax lagu cuno sunanimadeeda wastixbaabi calqi lasaabici farahoo la muudsado markaad wax ku cunto wa karaahiyati masxihaa qabla qabla lacqihaa karaahanimadeeda inaad masaxdo farihii oo istiraashaha ku tirto ama biyihii geliso adigoo le adoon muudsanin waayo farahaagii aan muud muudsanin waistixbaabi lacqi lqascati saxanka inaad murdinayso wa akhdi luqmati luqmo inaad qaado sunanimadeeda allatii tasqudu minhu ka dhacayso qofka luqmati ka dhacdana inuu soo qaato oo cuno iyo wa aklihaa inuu cuno wa jawaazi masxihaa gacanta in la masaxo layska tirtira inay ay iska banaan tahay bacda lacq markaad muusato kadib bisaacidi waa yahay gacmaha saa u marmarsanaysa labada gacmood ee dhudhumaha iska marsani iyo walqadami gomadaha lugahana iska marso wagayrihima iskaga sufko markaad cuntadii cunto ood muudmuusato kadib adiga uu sidaa isugu tirtiro ama lugahaaga ku tirtiro maxaasmiyaan ogolnahay baade kor baa loo haynaya biyihii saabuun in la helo saabuun iyo istiraashu weliba markaa kadib al oo inuu ilaahay diintaada kuwa ilaaliyo wa amaanataka amaanadaadana ilaahay baan wadaca dhigayaa inuu kuu xifdiyo wa khawaatiima camalika camalkaaga khaatimadiisana ilaahay baan wadaca dhigaya inuu ilaaliyo wa oo khaatimadaada khayr ilahay u kuqato rawahu tirmidi baa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix wa can cabdillaahi bni yaziid waxaa laga wariyey alxadmiy alkhadmiy radia allahu canhu asaxaabiyi qaala wuxuu yihi kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa araada markuu doonaya an yuwadica aljeysha ciidanka inuu wadaco waa ciidanka qaswada ama duulaanka u baxaayo markuu nabigu yani wadacayo uu sagootinayo qaala wuxuu dhihi jiray astawdicu llaha diinakum astawdicu llaha ilaahay baan wadeeca dhigaya diinakum diintiina iyo wa amaanatakum amaanadiina iyo wa khawaatima acmaalikum acmaashiina khaatimadooda ilaahay baan wadeeca dhigaya allaha xifdiyo allaha ilaaliyo xadiidun saxiix weeye rawahu abu daawuud baa wariy wayru biisnaadin saxiix wa can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal jaa rajulu nin baa yimid ila nabiy nabiga u yimid sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuula allah inii uriidu safaran safar baan doonayaa inaan ambabaxaan doonaya oo meel aan aado ee fazawidnii zaad isii bu yidhi waxun igu zaadsii oo isahay faqaala wuxuu yidhi nabigu zawadaka allaahu allaha kugu zaadsiiyo attaqwaa cabsidiisa allaha kugu zaadsiiyo taqwo iyo cabsi ilaahay qaala wuxuu yidhi ninkii zidnii ii ziyaadi rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi nabigu kafara dembaka dembigaagana allaha dhaaf qaala wuxuu yidhi ninkii zidnii ii ziyaadi rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi nabigu wayasara laka alkhayra xaysumaa kunta rag alla meeshaa tagtaba khayrka allaha kuu sahlaba taasuu markaa nabigu ugu duceeyey qofka safarka aadaya ducadaasa la raba inaad ugu ducaysa waay zawadaka allahu taqwaa wagafara dembaka wayasara laka alkhayra xaysumaa kunta saas alle taqwo allaha kugu irsaaqo dembigaagana allaha dhaafo khayrka iyo waxa wanaagaana allaha kuu sahlo oo kuu fududeeyo xaysumaa kunta meel alla meel aad ahaataba rawaahu tirmidi baa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasan baabu اlistiqaarati wاlmushaawara istikaaradii buu u baab yahay khayr weydiintii iyo walmushaawara shawrkii waay arrin markaad doonayso arrin kula soo gudboonaato ama arrin dunawi ha noqoto ama mid diiniya ha noqotee waa inaad istikaaro samayso oo ilaahay ka khayr weydiiso waa hadda xadiidkaa noo imaan doono oo ka warramaya yacni ducaa listikaara da laba ragcadood baad tukanaysaa oo kayrulfariida waajib aan ahayn markaasaa ducada ducaa listikaara la yidhaahdo waa ducadii aanu soo maraynay horeba kusoo maraynay allahuma inii astakiruka bicilmika waastaqdiruka biqudraka biqudratika ducadaasaad ku ducaysanaysa caqiba salaad salaada ciribteedaad ku ducaysan waad soo celcelinaysaa ilaa dhowr goor baad samaynaysaa ilaa uu ilaahay kaaga daahiriyo arrintaas waxa ay tahay wy markaa bacdigeed baad haddana mushaawaro samaynaysaayo istikaarada markaad samayso yaad haddana mushaawaro samayn oo dadka eelo khayrka elo salaaxaad arrinta kala shawraysaa way waxaa leedahay waxaasaan doonayaa maxaad igula talin lahayd wa marka istikaara iyo mushaawara labaduba sunno way qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi washaawirhum fi lamri washaawirhum asxaabta la shawr fil amri amarka kala shawr baa ilaahay nabiga ku amray wax markaad doonayso kala tasha asxaabtaada oo yacni arrimaha aad doonayso way wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fii wasfi lmu'miniin mu'miniinta markuu tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi wa amruhum shuuraa baynahum wa amruhum amarkoodu shuuraa shawr weeye baynahum ayaga dhexdooda ay ka shawrayaan wixii masaalix ay doonayaan way ka tashanayaan oo maxaanu ka yeelnaa bay leeyihin marka sidii sawaabkeed baa soo baxaysa mar haddii la fadhiisto oo la yidhaha dadka ehlu khayrka ehlu ra'yiga intay isu yimaadaan ay yidhahdaan maxaan arrintaa ka samaynaa wax wanaagsan oo sawaaban baa ka soo baxay ee yatashawaruuna fiihi amarka way ka shawrayaan wa can jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yucallimuna alistiqaara istiqaarada ayuuna beri jiray nebigu fi lumuuri kullihaa umuurtoo dhan inaan ilaahay ka khayr weydiisano wa umuurtaydoo dhan ilaahay warso yacni hadday weyn tahay iyo hadday yar tahaybo waad inaad ilaahay ka khayr dalabto waay ood istiqaaro samayso haddaad mar istiqaaro iyo mushaawaro samayso arrintaas inaad ku guulaysato ciribteeduna ay wanaagsatay ay wanaagsanaatay aad iyo aad igu badantay waad ku liibaanaysaa amaa laakiin haddaad khayr weydiintaa ka tagto istiqaarada mushaawaraduna dadkada aadan la tashanin arrimahaagu bilaashba iska noqonaya ya marxaban maa caala man iktasad walaa kaaba yani waaye man istakaara man ist yani man istashaara walaa nadamam yani saasuu laha weeye waa xadiidkaa maa caala man is ay man iktasada ninkii dhexdhexaysto oo yacni nafaqadiisa iyo biilkiisa markuu isticmaalayo iqtisaad baa la doonaya wixii adiga markaa kugu filan baad isticmaalaysaa iyo israafka lama rabo maa caala man iktasad ya marxaban walaa khaaba man istashaara walaa khaaba man istakaara ninkii istikaaro sameeyo oo ilaahay khayr weydiiyana yacni kolla ku qaadi maayo arrintaas walaa nadama man istashaara dadka ninkii la shawrana ma shallaayo hadhow haddaad yacni dadka ehlu yani ehlu ra'yiga ehlu salaaxa arrinta aad kala shawrto shallaayi maysi hadhow laakiin haddaana dadka la tashanin adiga wixii kula gudboonaado unaas ka samayso nadaamaa ka imaanaysa hadhow marka nabigu waa na beri jiray buu leeyahay jaabir bn cabdillaahi yucallimuna suura kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yucallimuna alistikaara istikaarada ayuuna beri jiray inaan ducadaas ku ducaysano fi lumuuri kulliha kasuurati min alqur'aan siduu suuradda qur-aankaa noo baro ayuu nabigu istikaarada noo beri jiray ducaa istikaaruu na beri jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu idaa hama axadukum xadkiin hadduu hamiyo bilamri amar hadduu hamiyo arrin uu doono falyarkac ragcatayni falyusalli ragcatayni laba ragcadood ha tukado labadaa ragcadood oo min hayri lfariidati waajib aan ahayn oo sunno ah biniyati listiqaarati baad ku tukano laba ragcadood oo sunatu listiqaara la yidhaahdo iyo aad niyoonaysaa markaasaad laba ragcadood tukanaysa uma liyaqul ha yidhaahdo markaas allahuma inii astakiiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika salaada markaad tukato bacdigeed yaad ku ducaysanaysaa marka ducada istiqaaradu saddex kayfiyay leedahay kayfiyada ugu taabsan waxa weeye inaad laba ragcadood oo sunatul istiqaaraha tukato markaana ducadaada daqiso waxaa kaloo samayn kartaa salaadaha faradka markaad tukato gadaashooda ayaa ducada ducaa istiqaara ayaad akrinaysa anaa ku ducaysan karta hayna waa istiqaara marxaban marxaban waayo haddii aad yani mararka marar kale aad iska ducaysato ducadan aad akrisatana oo markii arrinta aad doonaysa qalbiga ay kusoo dhacay ducadan aad akrisatana taas iyadana istiqaaradii bay noqonaysaa marka inaad istiqaaraysato ilaahay khayr ka dalabto yuu xadiidku ku amraya allahuma allahyo inii anugu astakiiruka waan kaa khayr weydiinaya bicilmika adiga ogaantaada cilmigaaga wax la arkaba aad ogtahay wa astaqdiruka waan kaa karsiin dalbayaa biqudratika adiga awoodaaga waasaluka ilahu waan ku su-aalanayaa min fadlika fadligaagii alcadiim ee weynaa fadligaagii weynaa baan ilah ku su-aalanaya fa inaka adigu taqdiru waad kartaa wax kasta waad kartaa walaa aqdiru anu waxba ma karo wa taclamu ilaahayow adigu waad ogtahay oo waxa khayrkaa iyo waxa shartaa baad kala ogtahay walaa aclamu anigu waxba ma og wa anta adigu callaamu lquyuub waxa qaybkoo maqan taclamu mid og ana hada alamra amarkan khayrun lii khayr inuu ii yahay waxaan aan doonayo fii diini diintayda inuu khayr u yahay wa macaashii noloshayda yani adduunyadayda maciishadayda iyo wa caaqibati amrii amarkayga ciribtiisa dambe inuu khayr u yahay ilaahu haddaad ogta ow qaala wuxuu yidhaahdaa caajili amrii wa aajili allahuma in kunta taclamu ana hada alamra khayrun lii fii caajili amrii wa aajilihi taasuu le labadaa lafduu kusoo gaabsanay fii caajili amri amarkayga kiisa degdega waa adduunyada iyo waa aajili kiisa dambe inuu khayr u yahay haddaad og tahay faqdurhu lii ilaahu ii qadar wayasirhu lii ilaahu ii sahad uma baarik lii fiihi ilaahu ii barakee wain kunta haddaad tahay taclamu mid og ana hada alamra sharun lii shar inuu ii yahay fii diini wa macaashihi wa caaqibati amri ow qaala wuxuu yidhaahdaa caajili amrii wa aajili amarkayga kiisa degdegaya iyo midkiisa dambe inuu shar u yahay haddaad og tahay fasrifu canii ilaahu iga ig ilaahu iga ig oo iga leex wasrifnii ilaahu iil anigana canhu amarkan aan doonaya iga iga leex waqdur lii ilaahu ii qadaro alkhayra khayrka ilaahu ii qadar xaysu kaana meeshuu yahay allaha garanaye iwaafaj uma ardinii bihi ilaahu iiga raali noqo uma ardinii bihi iiga raali noqo ilaahay qaala wuxuu yihi nabigu wayusami xaajatahu markaasuu xaajadiisa magacaabay danta uu markaa doonayo uu sheegayo yuu ku dhawaaqaya rawaahu lbukhaariyu xadiidkaa imaamu bukhaari baa wariyey baabu istixbaabi dihaabi ila alciid ciidda oo la aado sunanimadeeda wa ciyaadati lmariidi qof jiran markaa soo booqanayso inaad qofka soo booqato ciyaada aad u baxdo waay booqashada way dadka jiran lasoo booqo walxaji xajki aadistaankiisi walqaswi duulaanki markaad jihaadka u baxayso iyo waljanaazati janaazo maydka markaad raacaysa wa naxwihaa wixii la mid ah waxaasoo dhan oo khayrka ahoo dhan min dariiqin waddo inaad ku baxdo sunanimadeeda iyo war rujuuci soo noqosho min dariiqin aakhara waddo kale inaad kusoo noqoto waddadii hore aad marka hore ku baxayna tu kalaad kusoo laabana waxaa u yeelaysaa litaksiiri mawaadici alcibaadati cibaadada makaankeedu inuu kuu bato waay oo dhulkuu kuu markhaati kacahayaaye yani markaad dee ciyaadatulmariid u kacdo ama masaajidka aad usii socoto ama ciidda aadayso ama janaada aada u baxdo socodkaagaas cibaado weeye dhulkaas aad sii marayso o dhan wuu kuu markhaati kacayaa hadhowna meel kale kasoo laaba dee inuu dhulkaa kalena haddana kuu markhaati kaco waa sunna wey can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam idaa kaana yawma ciid idaa kaana markuu ahaado yawmu ciid maalin ciid ah khaalafa dariiqa waddada uu iskhilaafsiin jiray oo waddada marka hore uu ku baxa mehe mid kale uu kusoo laaban jiray mid kale uu kusoo laabanaya rawahu lbukhaari qowluhu khaalafa dariiqa uu yidhi yacni dahaba fii dariiqin dariiq buu marka hore ku tegayaa warajaca fii dariiqin aakhar mid kale uu kusoo laabanaya وعن ابن عمر waxaa laga wariyey رضي الله عنهma أن رasuuل الlahi صلى عليه وسلم kaana wuxuu nabigu ykرج mid baxo min dariiqi shajara dariiqa la yidhaha dariiqu shajara buu nabigu markuu baxayo yuu ka bixi jiro duulaankii uu aaday wayadkulu wuu soo geli jiray min dariiqi lmucaras dariiqa la yidhaha dariiqu lmucarasna wuu ka soo geli jiray waidaa dakala makata maka markuu galana dakala wuu geli jiray min asaniyati alculya meesha saruu ka soo geli jiray wayakruju min asaniyati sufla muttafaqun caleyh waa waddadii oo la iskhilaafsiiye wa baabu istixbaabi taqdiimi ilyamiin midigta oo lagu hormariyo sunanimadeeda fi kulli maa huwa wax alla wixii min baabi takriimi wanaag awel wixii baabu takriim oo wanaagsan oo dhan midigtaad ku hormarinaysa oo maxaa ka mid a waxaas kal wuduu'i waysadii wey gacmaha markaad dhaqayso gacanta midigaa la hor dhaqo waa sunna in gacanta midig marka hore aad dhaqo lugaha saasoo kale lugta midigaad dhaqaysaa waa waysadii walgusli qabayskii wey qabayska saasoo kale dhinaca midigtaa lagu hormarinaya watayamumi tayamumkii wey markaad gebagabaysanayso yani ood booraysanayso waa gacantaan midigaad ku hormarinaysa walubsi sawbi marada markaad xidhanayso midigtaad hormarinaysa shaarka markaad gashanaysa iyo fanaanada markaad gashanaysa iyo gacanta midiga hormarin khamiiska markaad gashanaysa iyo gacanta bidaxa hormarin walnacli kabihii weeye kabaha markaad gashanaysa midigtaa la hormariya walkufi kufkii weeye kufka lugaha la gashado oo macnaa robaarka kufka la yidhaha lugaha la gashado markaad gashanayso yani lugta midiga hormari ama sagoskii oo kale markaad gashanayso lugta midiga hormari wasaraawiili sarwaalkii wey lugta midigaad hormarinaysa wa dukuulilmasjidi masaajidka markaad gelayso lugta midigaad hormarin wasiwaaki rumayga dhinaca midigaad ka bilaabi waligtixaali markaad indha kuulanayso isha midiga horkuul wa taqliimi lasfaar cidyaha markaad jarayso gacanta midiga soo jar marka hore waa sunno gacantaas midigta faryarteedaasa laga soo bilaabaa kaasaa gacanta midig markaad soo dhamaysaad midda bidaxa kusii wadaysaa suulkaad ka bilaabi midda bidixdaa faryarteedaa lagu dhameeya sunnadu waa saas taqliim aladfaar waqati shaaribi shaaribaha markaad iska gurayso shaaribaha timaha yara yani farurta korkeeda ku yaallo iyo dhinacyaha kaasaa shaariba layidhaha dhinaca midigaasaa uga goynaysa wa nadfil ibdi kilkisha markaad ka tifayso timaha kilkisha kaaga yaallo midda midigtaad marka hore tifaysa wa xalqin ra'si madaxa markaad xiirayso dhinaca midigaad xiiraysaa marka hore markuu nabiga loo xiirayo dhinaca midigu u dhiibi jiray dhinaca yuu hormari jiray ninka xallaaqa waaya dhinaca midigaad hor xiiri waa sunno wasalaami min asalaati salaada markaad ka salaamo naqsanayso dhinaca midigaad yaad eegaysaa salaamta yacni assalaamu calaykum unbaa salaada looga baxaaye adoo dhinacna dhowrin haddaad mar miinkaas miimu jamacaba gaarto assalaamu calaykum aad tiraa salaada waad ka baxaysaa laakiin iltifaatku waa sunno yamiinan iyo washimaalan in la dayo waa sunna mugta midigtaad marka hore fiirinaysaa marka dambena bidixdaad fiirinaysa waa sunnata in midigtaad hormarisa hadda haddaad bidixda u fiirisa marka asalamu calaykum salaam bidixda haddaad u dhowrtada salaadaada waxba ma noqonaysa laakiin sunnadii baad ka tagtay sunnadu waa inaad midigta hormariso iltifaatka wa salaamta walakli markaad wax cunayso midigta midigtaad wax ku cunaysaa midigta washurbi markaad wax cabayso wey midigtaad wax ku cabaysa waa min baabi takriim wey gacanta midiga wax ku cabo wax ku cun walmusaafaxa markaad dadka salaamaysa musaafaxaynaysa gacanta midiga ku saab wastilaami alxajar alaswad xajaru aswadka markaad taamanayso dhagaxa gacanta midigaad ku salaamaysa maaha inaad gacanta midaxa ku salaamaysa ay intaanoo dhan waxaa la sheegaya waa qofku midigtu saliimada u tahay oo u fayowdahay wey haddaadan gacan midigba qabin tan midaxaad ku maamula de macsuur baabatahay maba qabtid markaas soo ma walkhuruuji min alkhalaa'i musqusha markaad ka soo baxayso markaad jooha gashood arrintaa soo dhamaysatood banaan ka soo baxayso midigtaa soo hormarin lugta midig walakdi markaad wax qaadanaysa midigtaad ku qaadani walcataa'i markaad wax bixinaysa midigta ku bixi wagayri daalika waxaa qayrkood oo mimaa huwa fii macnaahu wixii lamid uu kule imaam nawowi wax alle wixii wanaagsan oo dhan midigta isticmaal wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa taqdiimu lyasaari bidixdoo la hormariyo fii liddi daalika waxaa wan wanaagsan oo dhan wixii aan hayna bidixdaa lagu hormari oo maxaa ka mid waayahay ka intiqaadi kaakhadi wey markaad kaakoonaysa dhinaca bidaxa isaga tuf haddaad gacan inaad ku qaado aad doonaysana gacanta bidaxa ku qaad walbusaaqi candhuufti weeye canilyasaari dhinaca midigaad u tufaysaa candhuufta dhinaca midiga isaga tuf haddaad inaad gacanta ku tirtaartana gacanta bidaxa ku qaad siinkii oo kale markaad diisa ama siinka iska siiminaysa gacanta bidaxa isaga tag saasaa sunnaa wadukuulilkhalaay musqusha markaad gelayso lugta bidaxaad hormarinaysaa dhinacaaga bidaxa u gal walkhuruuji min almasjid masaajidka markaad ka baxaysa lugta bidaxa hormari lugta bidaxa hormari masaajidka waa in lugta bidxa la hormariyaa laleeyahay kabtina waa in lugta midiga la horgeliyo way way qabanayaan idugu wad ufiirsa halkan lugta bidixaad kamihii baad dhigatay markaa masaajid ka soo baxday kamihii baad dhigatay lugta bidaxa masaajidka ku hormari baa la yidhi banaanka u saar kabtana waxaa sunnaa in lugta midiga la horgeliyo seed yeeli marka kabihii intaad dhulka dhigto lugta bidaxa saar oo kabti korka ka saar lugta bidaxa korka kaga istaag midda midigtaa geli markaas ta bidaxana ka dabageli marka lugta bidaxaad soo hormarisay tii midigaadna kabti ku bilowday sunnadu waa saas wey waa sidaas wa khalci lkufi weeye kabaha markaa iska siibayso iyo wa nacli yani khufaynkii waa istiraashaha am- yani maaa leeya is- iskaalshaha waa sogoska weye ama kufka baalka la yidhaahdo iyo kabaha markaa iska siibaysa lugta bidaxa hormari wa saraawiili sarwaalka markaa iska siibaysa lugta bidaxa hormari wa sawbi marada markaa iska dhigaysa lugta bidaxa hormari iyo gacanta bidaxa iyo shaarka iyo khamiiska iyo gacanta bidaxa siid walistinjaa'i markaa istinjoonaysa bidixda ku istinjoo midigtaa ku taaban bidixdaa isaga tiraysaa saxarada haddaad iska tirayso haddaad dhaqaysana bidixda unbaa isku dhaqaysa wa ficlilmustaqdaraat wax alla wixii la koonhayo o dhanbo bidixdaad ku samaynaysaa waashbahi daalika wix lamid wixii la koonhayo o dhan bidixda kula isticmaalo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faamaa man uutiya kitaabahu biyamiin faamaa man uutiya ninkii la siiyo kitaabahu kitaabkiisa ninkii la siiyo biyamiinihi midigta ninkii laga siiyo fayaqulu wuxuu dhihi haa umu qra'uu kitaabi ay haa umu hooyahay kaalaya iqra'uu kitaabi kitaabiya kitaabkiiya kaala i aqri hadhow markii qofku dadku ay kutubta qaadanaya nin walba wuu cabsanayaa kitaabkaaga xaggee lagaa siin doonaa buu leeyahay mar alla markii midigta looga dhiibo wuu farxayaa de markaasuu farax wuxuu leeyahy kaalaya kitaabkayga io aqriya ay inii danantu anii mulaaqin xisaab anigu xisaabtaydii wanaagsanay inaan la kulmay baan u malaynayaa ii akriya kitaabkaygu leey dadki wuu faraxsan yahay de wuu faraxsan yahay carruurta yarkaa markii wax loo soo gadaso ilmaha ma tutusaan waxaana lai keenay wuu faraxsan yahay kitaabkayga midigtaa layga siiyey ii akriya buu leey wa qaala tacaala ilahay wuxu uhi fa asxaabulmaymana midigta asxaabteedu maa ayu shayin buu ahaaday asxaabulmaymana wax weyn bay ahaadeen de dadkii asxaabulyamiin iyo asxaabulmaymana kuwa midigta u saaxiibka ah de waa kuwa ehlu jannaha wa asxaabu shimaal mash'amati bidixda asxaabteedii maa ayu shayin buu ahaaday asxaabu lmash'ama bidixda asxaabteeda ya de waa kuwa kitaabkoodii bidixda laga siiyey oo khasaaray wey ay Mm. marxaba fa asxaabu lmaymanati midigta asxaabteedu hum aladiina can yamiini lcarshi kuwa carshiga midigta ka fadhiyo wey midigta ka fadhiisanaya ama waa kuwa kutubtooda midigta laga siinayaa loo jeedaa maa asxaabu lmaymanati maa ascadahum wa acdama maa yujaazuuna bi maxaa ka wanaagsan waxa lagu abaalmariya weyni badana nimankaa midigta usa dadka midigta u saaxiibka wa asxaabu lmashamati bidixda kuwa u saaxiibka maa asxaabu lmashaba maa ashqaahum wa ashadda cadaabahum kuwaas maxaa ka dhur daran oo cadaabkooda maxaa ka daran waay kuwaa bidixda laga siiyey kitaabkooda fa an caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam yucjibuhu tayamun midigta ayaa cajab gelin jiray nabigu jeclaa fii sha'nihi kullihi sha'nigiisoo dhan wey arrimihiisoo idil midigtuu nabigu isticmaali jiray hormari jiray fii duhuurihi markuu dahaaro qaadanayo wa tarjulihi markuu shallayanayo wa tanaculihi markuu kabaha ka shallay wa fii amrihi kulli riwaayadkaa kusugan arrimihiisa khayrka oo dhanba midigta unbuu isticmaali jiray muttafaqun caleyh wa canha waxaa laga wariyay caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa yadu rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga gacantiisa alyumnaa ee midige liduhuurihi bay u sugnaatay waysaqaadkiisa midigtuutu hormarin jiray de wa dacaamihi markuu cuntada cunaayo wa kaanat yaduhu lyusraa gacanta bidaxana likhalaa'ihi musqushiisa oo yani markuu istijoonayay iyo wamaa kaana min adan wax alla wixii mustaqdar ahoo la qurmaysanaya o dhan ba bidixda lagu isticmaali jiray bidixda ku isticmaali jiray xadiidu saxiix wey rawahu abu daawud wagayrihi biisnaadin saxiix ay rawahu abu daawud baa wariyey wagayruhu biisnaadin saxiix bay ku wariyeen wa can umi cadiyata waxaa laga wariyey radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala lahuna wuxuu u yihi nabigu qaala wuxuu u yihi lahuna haweenkii oo macadiya gabadhaasaa ka mid ahayd gabadhii ansaariyadda ahayd ay marxaban nusaybata bint lxaaris baa la dhihi jiray ay nusaybata bint lxaaris umu cadiya qaala lahuna wuxuu u yihi fi qus yani fii qusli ibnatihi zaynaba radia allahu canha zaynabo oo gabadhi nabigaa markay dhimatay markay dhaqayeen haweenkii dhaqaya bay ka mid ahayd gabadhaa la yidhaha umu cadiya wuxuu ku yidhi markaa nabigu ibda'na bilaaba gabadha markaad dhaqaysaan bimayaaminihaa midigyaalta ka bilaaba dhinaca midiga marka hore dhaqa wa madaadici lwuduu'i waysada mawaadicdeeda xibnaha waysadana ka bilaaba oo minhaa gabadha ka mid o dee maydka markii la dhaqayo marka hore waa loo waa loo weysanaya marka hore waa loo istijeenayaa markii la istijeeyey waa loo weysaynaya waysada caadiga ahayd waay sunnadii iyo macluumaad kulli biyihii gacantaa loo laa la dhaqayaa sarkii baa sidaa biyihii loo gelinaya afkii wejigii baa ay gacmihii caadi waysada kamila loo loo weysanaya markii wayse kamila loo weyseeyey madaxa keligii baa marka hore la dhaqaya maydku saasuu u yaallaa dhabar dhabar buu u yaallaa dee soo ma lugihiisana xagga qiblada loo jeedinaya saasaa loo jeedinaya maydka ay qiblada waa saasaa lugihiisa loo kala bixinaya qibladaana loo jeedinaya lugihiisa lagu aadinaya madaxiisana saasaa loo jeedinaya marka markii la dhaqo dhabar dhabar buu u yaallaa dhinacan midigta ahaa jeexan midigaa biyaha lagu bilaabaya markaa madaxa la dhaqo jeexan midigaa markii la dhaqo soo jeedkan oo dhinacana iyo haddana soo jeedka kale oo bidixdaa la dhaqaya sunno waxaa ahaan lahayd in dhinaca dambe oo midigta ah la dhaqo laakiin gedgedintaa farada badan baa meydka loo diidayaa markii dhinacaan la dhaqo midigta ah iyo haddana dhankan bidixa haddana oo soo jeedka hore haddana la dhaqayaa markaasaa saa loo soo qabanayaa dhinaca dambe ee midigta oo gadaale dhabarkaa la dhaqaya haddana dhinaca bidixaa la dhaqaya waa sunna in sidaa loo dhaqo waajibku waa un tacmiimu badanihi bilmaa un badankiisa o dhan oo biyaha lagu camiimo un weeye laakiin sunnadu waa in sidaa loo dhaqo muxuu markaa nabigu ibda'na bilaaba bimayaaminha midigyaabta ka bilaaba iyo wa mawaadici lwuduu'i minha meelaha u weyseeya marka hore markaa haddana midigta dhaqa way waa sunna saas wey muttafaqun caleyh meydka markii la dhaqayo وعn abi هurayrata waxaa laga wariyey radي الlahu canhu ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi nabigu ida mtacala axadikum axad adinkeydin ka mida hadduu kaba gashanayo kabaha hadduu xidhanayo falyabda ha bilaaba bilyamiini lugta midig ha ka bilaabo kabtaa geli waidaa nazaca markuu sii siibayana falyabda bishimaali bidixda horaas ha hor siibo maxaa sidaa loo yeelayaa litakuna lyumna midigtu inay noqoto awaluhumaa midda ugu horraysa oo tuncalu kabta la geliyey wa aakhiruhumaa midda ugu dambaysa oo tunzacu la siibayo muttafaqun caleyh saasaa sunna aw wa can xabsata waxaa laga wariyey kabaha weli waaa waxaa fiican baa le in fadhigaa lagu gashado kabaha iyo sarwaalka iyo inaad fadhiga ku gashataa sunna aw kabuhu hadday kaba iska furan oo gadaal ka furan oo lugtuusaa isaga gelaysa aysa ahayn oo kaba in gacantiiya lagu qabta ama xarig loo xiray u baahan yihin fadhiga ku gasho istaagaata kusoo gashanin waa intaasoo dhinac dhinacaad u dhacday hay sidoo kale sarwaalka saas oo kale waa sunna inaad fadhiga saa ugu gashato hay sarirta iyo kursiga iyo ku fariiso oo lugaha saa usoo geli markaa kadib baad la istaagaysaa xidhan waa sunnada waa saas wacan xabsata waxaa laga wariyey radi allahu canha ana rasuul lah sala alay slam kaana wuxuu aha nabigu yajcalu mid yeelo yamiinahu midigtiisa wuxuu yeeli jiray lidcaamihi iyo washaraabihi cuntadiisa midigtuu ku cuni jiray wa sharaabihi cabitaanka bidixdu yani midigtuu ku cabi jiray wa siyaabihi dharkiisa midigtuu ku cabi jiray wayajcalu yasaarahu bidixdana wuxuu u yeeli jiray limaa siwaa dalik wixii ka soo haray waa wixii min baabi takriim aan ahayn wixii aan kala la wanaajinayo aan ahayn bidixdaa lala qaabilaya rawahu dawud ba wariy wayruhu وعn abi هurayrata radي الlahu canhu ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi nabigu idaa labistum dharka markaad xidhanaysaan waidaa tawada'tum markaad weysaysanaysaan fabda-uu bilaaba oo waayo biayaaminikum midigyaaltiina ku bilaaba mar alla markaad weysaysanaysaan markaad dharka xidhanaysaan midigta hormariya xadiisu saxiix